Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka. Dibudhaca hannaanka doorashada Soomaaliya waxay xiisad siyaasadeed ka abuurtay Soomaaliya. Maraykanku waxa uu si qoto dheer u dareensan yahay murugga doorashada Soomaaliya, taas oo sababaysa hubaati la'aan siyaasadeed oo halis ku ah ammaanka, xasiloonida iyo horumarka dalka. Waxaa sidaasi war qoraala ku sheegay xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken. Sida uu sheegaya dastuurka ku-meel gaadhka ah ee Soomaaliya, doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada waa in lagu qabto inta lagu guda jiro muddaxileedka afarta sanno ee xukuumadda. Bishii Sebtembar ee sannadkii laba kun iyo labaatan madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed oo sidoo kale loo yaqaano farmaajo iyo shanta hogaamiye ee dowladaha xubnaha ka ah federaalka ayaa isla gartay hannaana lagu qabanayo doorashooyin hase yeeshee hirgelintiisii ayaa burburtay iyadoo dhinacba dhinaca kale uu ku eedeeyey inuu raadinayo inuu maroorsado hannaanka si uu u dheefsado dhowr wareego ah wadahadallo lagu xalinayo murugga doorashada ayaa guuldaraystay kuwaasoo keenay xannibaad siyaasadeed muddaxileedkii madaxweyne farmaajo ayaa dhammaaday februari sideedeedii hase yeeshee xafiiska ayuu ku nagaaday isagoo soo xiganaya go'aankii baarlamaanku ay ku ayideen sebtembar laba kun iyo labaatan heshiiskii hannaanka doorashada si ay u kordhiyaan muddaxileedkiisa iyo koodaba ilaa iyo doorashada laga dhammaystirayo madaxweyne farmaajo ayaa markaa iska fogeeyey inuu diiday dalabyo ka imi xoogagga mucaaridka oo xusayey maamulidda hannaanka doorashada iyo hay-adaha ammaanka oo sidoo kalena soo noqnoqotay intii lagu jiray dibudhacyadii siyaasaddii kumeel gaadhka ahayd ee sannadihii laba kun iyo labaiyo toban iyo weliba laba kun iyo lixiyo toban tan ayaa kordhisay xiisadda iyo daraska rabshado iyo isku dhacyo u dhexeeya xoogagga ammaanka ee federaalka iyo maleeshiya beeleeda gacan lale mucaaridka inay ka qarxaan muqdisho februari sagaal iyo tobankeedii ka hor iyo intii lagu guda jiray isu soo baxyo ay mucaaridku horkacayeen oo xukuumadda lagaga soo horjeeday tani waa xaalad halis ah waana in deg deg loo xalliyaa waxaannu ugu yeedhaynaa federaalka soomaaliya iyo hogaamiyaasha dowladaha xubnaha ka ah inay dhinac iska dhigaan hadafyada dhumucda yar ee siyaasadda ay ayidaan mas-uuliyadda ay u hayaan dadka soomaaliya islamarkaana ay isla gartaan inay deg deg u qabtaan doorashooyin dah furan oo loo dhan yahay ayaa uu yidhi xogaya blinken xanibaadda iminku waxay wiiqaysaa horumarka la sameeyey waxay dib u dhigaysaa isbeddellada degdega ay soomaaliya ugu baahan tahay si ay ugu sii socoto jidka si buuxda deynta looga cafinayo islamarkaana waxay dib u dhigaysaa dagaalka ka dhanka ah argagixisada maraykanku waxa uu taageersan yahay xaqa muwaadiniinta soomaaliya ee ah inay si nabadgelyo ah u bannaanbaxaan islamarkaana ay uga hor yimaadaan adeegsiga rabshado dhinac kasta waxa aanu ku boorinaynaa hogaamiyaasha soomaaliya inay ilaaliyaan mustaqbalka dalka aanay sida ugu dhaqsaha badan u helaan heshiisa lagu qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda maraykanka